maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciddii lacagta canshuurta ay u diiday ay ulami tahay ragga dagaalka xabadda ah kala dhexeeyo iyadoo maamulku uu cadaadis waayadan ku hayay bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo islamarkaana lacaga fara badan qori caaradii uga qaaday ayaa wasiirka maaliyadda ee maamulkaas ninka la yidhaha xasan afgaal oo dhowaan booqasho ku tegay magaalada boosaaso waxa uu bulshada ugu goodiyey in ciddii lacagta canshuurta ah ee maamulkooda soo rogay diidda ay culays la kulmi doonto si gaara waxa uu weeraray macalimiinta iskuulaadka iyo jaamacadaha kuwaas oo maamulku asigu uusan lacag siinin wuxuuna doonayaa in mushaarka macalimiinta uu canshuuro macalinka iskuulka oo saddex boqoloo dollar qaata hadduu canshuurta diido askariga labada boqol qaatana canshuurta bixiyo waxay noqonaysaa dulmi bay noqonaysaa in askarigii laga qaado cleanarka dowladda oo qaata boqolka dollar qaata in canshuur laga qaado macalinkii saddexda boqol afarta boqol shanta boqol qaadanayeyna uu bixin waayo waxaan leenahay iskuullada wasaaradda waxbarashadana waa ka wada hadalnay iskuulladu ha bixiyeen canshuurta lagu leeyahay macalimiinta asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin oo puntland dagaal kala dhexeeyo iyo qofka canshuurta diida ay isugu mid yihiin taa micnaheeduna waxaa weeye in qof kasta oo maamulka lacagta u diida maalkiisa iyo dhiiggiisa la banaysanayo
macalinku dakhli buu leeyahay dakhliga macalinku leeyahay iyo ardayga wax iska galay ma jiro ardaygu waxbarashuu rabaa waxbarashuu helaya laakiin dakhliga macalinka baa waxaa laga rabaa lacag macalimiinta qayb baa goortii la yidhaahdo bixiya canshuurahaas waxay dhahaneen ardadaanu ma ardadaa waxa aan adigu justification aan u noqonayn qof aan canshuur bixi inuu canshuurta bixiya aan rabin aan u noqonayn caddayn ama wax reliable ah oo dad ku qanci karaan buu sheegayaa waxaan leenahay maamulayaasha iskuullada qofka diida oo canshuur diide noqda annaga noogama duwana canshuur diida iyo shabaab isku kaya mid
asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciddii bixi weysa lacagta canshuurta ah ay xabsiga u dhaadhicinayaan wasaaradda waxbarashadana waa ka codsanaynaa inay follow-up ku sameeyaan dadka qaybtiis la yaqaano oo haddii ilaahay idmo aan rajaynayno inaan maxkamad keenno oo ku ceebayno nin weyn oo la yidhi canshuurta bixi oo saddex doolar shan doolar lix doolar le showban aan samaynaynaa ardadan kicinaynaa oo magaalooyinka qaybtooda waa xisaab baa jiraysa xisaab baa jiraysa waa la isla xisaabtamaya canshuurta in la bixiyo waa laga maarmaan special magaalada boosaaso hadda aan joogo waxaan rabnaa iskuullada ka furan in canshuurta la bixiyo qofka canshuurta diida oo yidhaahda anuu canshuur bixin mayo qofkaasi dembiilu noqonaya hay-adaha ku shaqada leh baa loo gudbinaya haddii rabbi idmo maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa waxa ay ka dhigan yihiin jiri dadka dhiigga ka dhuuqaya mana jiraan waxa lacagta canshuurta ah ee faraha badan ee ay bulshada qaybaheeda kala duwan ka qaadaan ay ummadda ugu qabtaan